maxkamadda ciidamada ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku furisay deble axmed cabdulaahi caydiid oo hore u dilay cabaas siraaji oo ka tirsanaa wasiirada xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii deble caydiid ayaa xukun suga ahaa muddo ka badan shan sano waxaana ugu dambeyn dilkiisa seexay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho
muddo ka badan shan sano uu ahaa sugay lagu oofiyo xukunkii dilka ahaa ee wasiir cabaas siraaji ayaa maanta lagu fuliyey iyadoo tiirka la geeyo saaka deble axmed cabdulaahi caydiid oo laba kun toddobiyo tobankii bishii may dila siraaji xilli wasiirkuu maraya khayndhaabka aadka loo ilaaliya madaxtooyada soomaaliya halka caydiidna uu dusha ka saarnaa gaari uu ilaalo uga ahaa hanti dhowrihii hore ee dowladda soomaaliya nuur faarax jimcaale dilkana wuxuu dhacay saddexdii bishii may xilli habeena laba kun toddobiyo tobankii iyadoo goobta uu ku geeriyooday wasiirkii ugu da-da yaraa ee xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre khayr ilaaliye maxamed cabdulaahi khaliif ayaa maanta akhriyay xukunka dilka ee lagu fuliyey axmed cabdulaahi caydiid oo ahaa ninkii dila wasiir cabaas siraaji degmada waa beri gaar ahaan inta u dhaxaysa hotel siyaad iyo masjidka isbaaysiga waxayna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum cabaas cabdulaahi sheekh siraaji taariikhdu markay ahayd sagaaliyo tobankii bishii lixaad laba kun toddobiyo tobanka xukunsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishii toddobaad laba kun toddobiyo tobanka waxayna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay rafcaanlaha dil toogasho taariikhdu markay ahayd sagaaliyo labaatankii bishii toddobaad laba kun toddobiyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay labiyo labaatankii bishii tobanaad laba kun labiyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi towfiiq maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ayaa ku hesha eedda loo soo jeediya deble axmed cabdulaahi caydiid oo ahaa dilka wasiir cabaas siraaji bishii juun laba kun toddobiyo tobankii ayayna maxkamadda ku ridda xukun dil toogasho ah racfaan ayuu ka qaata caydiid wuxuuna u gudba maxkamadda sare iyadoo maalmo kadibna maxkamadda sare ay ku raacdo go-aankii maxkamadda darajada koowaad ee ahaa dil toogasho ah koob iyo soddonkii julaay laba kun toddobiyo tobankii kadib xukunka maxkamadda sare ku gaartay go-aanka dilka toogashaha ayay v o edu waraysi la yeelatay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada genaraal libaan cali yarow oo aan weydiiyey xilligaasi waxay ku saleeyeen go-aanka maadaama su-aalo banay dul hoganayeen
dilkuma kamaabuu ahaa mase kas buu ahaa maadaama ruuxan dilka geystay wasiir siraaji cidda gaarisan uusan ogeyn maxaa loo cuskaday
waa runtaadi waaye waxa waye waxyaabahaas ayaga usoo qaatayna ahayd barfacaanka ma dilkan kasmiya ama kama waaye waxyaabaha ay barfacaanka usoo qaateen waay sada afka aan ka dhawaajiyo maxkamadda markii oo rafacaanka loo soo qaatay diraasay samaysay oo ah in dalka la aqriyo wixii c a d soo qortay iyo go-aankii maxkamadda darajada koowaad gaartay ayaa la fiiriyey kadib maxkamadiyaa la qaaday qaadistii marka la qaado markhaatiyaala meesha la keenaa oo hadlaayo iyo markhaatiyaasha banaal waraaqo lasoo qoray iyo dokumentiga dhimashada iyo qoryihii baaris lagu soo sameeyey wixii la keenaa meesha lasoo xaadirina baarihii oo ka jawaabayo waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadda darajada koowaad aan ku raacno kiiskii oo dilka kasoo ah inaan dhahno waxa waaye dhimashada ama dhacdada waxay ka dhacday sayidka agtiisa ayay ka dhacday meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada in lagu waardiyeeyo aanan soo galin qof aanan ka tirsaneen ama qof aanan hubaysneen oo qofka hadduu hubaysay dowladdu ku tirsan yahay waa way soo fasaxay maana idhikaaru wataa qofkii qof la yaqaano waay laakiin qof laga shaki qabo inaan meesha laga soo deenin waa markii labaad oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qalinka ku duugayo toogashada qofkii labaatan iyo markii xilka dib loogu soo doortay cabdulqaadir okey v o a muqdisho